awalu kitaabi اlmahdiy mahdigii kitaabkii yani qisaskiisii iyo fiiri wuxuu geliyey soma arag labada xadiid wuxuu geliyey qowsayn waa min ziyaadaati bacdi nusakh min ziyaadaati bacdi nusakh barakaduu geliyey soma arag ziyaadaad ayb ya ayb aakhiru idinkana wax laga soo booda maga sooma idinka dha ayb adiiwaa axaadiid la macnaa macaanidoodas mafhuum awalu kitaabi اlmahdiyi mahdigii kitaabkiisa awalkiisii weeyaan kan yacni mahdiga yani waxa ku saabsan imaam abu daawuud wuxuu uga dhigay kitaab kitaab buu ka dhigay akhbaaru اlmahdi ama axaadiista mahdiga kuso aroorta kitaab buu ka dhigay isaga ayb fitankana waa aggeeyey sababta waxay tahay waa un waxaas ashraabu saacaha iyo dhacayo culummada badanaana waxay isaga daraan kitaabuulfitan iyo ashraabu saaca iyo ayay ku daraan maadiga marka xadiid badan baa ku soo aroortay xadiidka ku soo aroortay qaarna yani culummada mutawaatir mutawaatir ay gaarsiiyeen xadiidkaas gobolna wax daciifa iyo wax saxiixa iyo wax xasana oo wax dacfigooda kabmaayo iyo waa isugu jiraan ayb alaaburi imaamka la yidhaahdo oo saddex boqol siddeetan iyo saddexdii dhintay oo iskale manaaqibu ulimaami shaafici kitaab matbuuco hadda la daabacayoo manaaqib ulimaami shaafici la yidhaahdo alifay ayb aaburigaa marka ayaa waxaa laga wariyey oo laga sheegay ibnu xajar iyo ibnuulqayim fi lmanaari almuniif iyo ay uga sheegeen inuu yidhi waqad tawaatarat اlأhbaaru wاstafaadat can rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wali wasalama naqala ay ahayd akhbaarta oo mahdiga way tawaaturtay istifaadana waa ku timid buuri moxamed albarsanji kitaabkiisa layra alishaaca liashraaq الsaaca isaguna wuxuu yidhi balaqad xadda الtawaatur اlmacnawiyi xagga macnaha tawaatur ay ka tahay buu yidhi axaadiista ku soo aroortay mahdiga safaariini isagana allawaamicu alanwaar albahiya oo qasiidadiisa uu ku sharxo isagana sidoo kale uu sheegay in tawaatur buu sheegay showkaani laftirkiisana tawaatur buu sheegay isaguna sadiiq xasan khaanna kadalika moxamed ibnu jacfar alkataani oo culimmadii soo dhowaatay ahaana saasoo kale u sheegay marka culamo badan marka waxaad mooday marka mahdiga akhbaartiisu akhbaar mutawaatira w ayb mahdiga la sheegayana kan raafidadu ay sugaysa ma aha oo tilmaantii nebigu tilmaamay iyo kay iyagu sugaan wax isku mida ma aha hawas iyo waa iyo waxaan jirin sida ibnu kaiir uu sheegay albidaaya wanihaaya uu ku sheegay oo iyagu waxay yidhaahdaan mahdigan waa jiri jiray wuxuu galay sardaabu saamaraa saamaraa sardaabkeedii ayuu galay meeshaasu ku dhuuntay isagoo shan jir ah soo yar buu meeshaas dalaq yidhi uu galay dadka dulmigoodu ka dhuuntay ilaa kun sanaa hadda laga joogaa marka wax ku dhow wax soo baxa ma laha godkaasi wax ku jira male iyagiina marka farday la taagan yihiin oo waxay leeyihiin ukhruj ukhruj ukhruj annaga kuu gargaarayna weligeedna raafido dad uma gargaarin inay garabkooda ka baxda maaha fi taariikh yacnii waxaa mar walba khudlaankay iyagu waxay ku yihiin iyo garabka baxa iyo khayaanadii dhagartay aad u yaqaanaan raafidada waa shiicada iiraan iyo ciraaq iyo lubnaan iyo kuwaasaan ka wadayaalkaas kaas marka maaha mahdiga la sheegayo dad badan baa marka maxaa yeelay kan iyagu ay sheegaan waxay yidhaahdaan waa muxamed ibnuulxasan alcaskari alxasan alcaskarina waa wuxuu ku abtirsadaa xuseen mahdiguna sida axaadiidku ay tilmaantay min wlaadi faaطima weliba min wlaadi اxasan xasan faraciisa xasan buu gala xuseen ma gala iyaga marka kan ay sheegayaan xuseen u galaan culammada waxay yidhaahdeen marka xasan in laga soo saaro xikmaddii waxay ku jirtaa waxay tahay maadaama xasan oo madaxtinimadi waxaa ka tanaasulay waxaa lagu sharfay durriyadiisii iyadoo jowr dhulka uu buuxiyey nin durriyadiisa inta uu soo baxo cadaalad dhulka ka buuxiyey yani waa siday tilmaameen culammada sheekh cabdulmuxsin alcabaad wuxuu leeyahay risaalo baxfi fiican uu uga qoray mahdiga marka hore muxaadaru ka dhigay mahdiga bacdeen markaa muxaadaradii markay ayaan jirtay ayaa qaadi almaxaakim alqatariya qadar maxaakimteeda nin qaadi ka ahaan jiro haystay cabdalla bin maxmuud la yidhaahdo ayaa kitaab qoray markaasu wuxuu yidhi laa mahdiya yuntadar laa mahdiya yuntadar kitaab la dhaho qoray wax mahdi la yahaa ma jiro waxyaabuu marka cuskaday aan xoog badnayn kitaab buu alifa marka sheekh cabdilmuxsin alcabaad mahdiga iyo axaadiidtiisa iyo uga hadlaaya baxdi aad u qiimo badanuuna ka dhigay ayb isagaas marka haddii laga akhriyay wax badan baa mahdiga iyo waxaas sawaadu isugu kalifa kutub badan buuna ka soo jamciyey runtii maado cilmiga badan buu jamciyey waana nool yahay sheekh cabaad waa mudaris fi lmasjidi nabowi weeyaan ila alaana masaajidka nebigu wax ka akhriyaa sunanta iyo saxiixaynka iyo kutubaha xadiidkuu ka akhriyaa waana jaamica alislaamiya markay bilowga ahayd wakhtiyadii ay bilowga ahayd wuxuu ka ahaa jiray mudiir marka sheekh yanii cilmigiisana lagu intifaacay waric ah oo yacnii ikhtiyaaraadkiisu xataa aad yanii ikhtiyaaraadkiisu ikhtiyaaraad aad looga fiirsado quluwi iyo ifraad iyo tafriid aan lahayn waaye maa zaalana weli marka inuu nool yahay wax ka akhriyo bukhaarigii iyo wakhtigaan hadda akhriyaaba marka kitaabkaas marka ninkii heli karo wax badan buu ka ogaan karaa sababkaasaana ku kaliftay isaga laftirkiisa ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala marka muxaadaradaas uu dhigay wuxuu yidhi isagaba uu yidhi waxaa markaas dhegaysanayo joogay sheekh cabdilcasiis bin baas iyo sheekh moxamed alamiin shanqiiti saaxibu daa'il bayaan sheekh shanqiidi sheekhiisuu ahaa cabaad arday buu cabaad u ahaa sheekhaas maxamed ilamiini shanqiiti marka iyagii baa haddana marka tacliiqaad iyo sii saarsaaray marka niman marka adu calaa kulli xaal dadkii uun ugu cilmiga badnaay dadka ayaa marka wax uun ka qoray marka qoraalkaasaa fiican in la fiirfiiriyo dad badanoo waxaa jira marka mahdiga isku magmagacaabo ayaga marar badan baa jirtay raafidada kaasay iyagu sheegteen nin kale waxaa jiri jira la dhihi jiray ibnu tuumart ibnu tuumart oo ibnu taymiya minhaaju sunnaha uu ku sheego dhulkaas maqrib ayuu ka soo baxay waxna waa halleeyey wax badanoo fiicanna waa qabtay mahdigii buu sheegtay atbaac buuna yeeshay marka ibnu tuumart ayaa la dhihi jiray marka ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa kan raafidada mar walba waa ka fiicna isaga maxaa yeele ninkan waaba lagu dheefsadayba ayaanbuu dhulka xukumay dadkuu kala celiyey dadkiio dhibban baa si uga soo baxa midkan raafidada laakiin laguma dheefsado laa diin ahaan masale diina kaaga jawaabi maayo jidkiina ammaan kama dhigaayo waddooyinka iyo magaalooyinkiina nabadgelyo uma marka kaas wuxuu leeyahay raafidadu markay yidhaahdaan idinkaba dadaa mahdi sheeg sheegtay wuxuu yidhaahdaa marka mahdigaas annagu ma waafaqsanin inuu mahdi yahay haddana iyadoo jirta xataa tilmaamo umbaa ninkaas laga arkay laakiin kiinu hawas waay waxaan jirinba ninaan ilmo dhalin ayaa leedihiin ilmou dhalay god buu galay marka waxa isku mid maahan buu yidhaahdaa wakhtiyo dhaxa marka culammadu waxay noo sheegeen qaarkood culummadii maka iyo joogi jirtay waxaa jiri jirtay wakhtiyadii siddeetankii iyo ka hor xoogaa yar waxaa jiri jiray dad salaaddaba markii la tukadaba hore ka soo boodo oo mikrofoonka intay la boodaan dhahaan mahdigii la sugaayey waa kanaa intuu idinla joogaa ninkaan idinla hadlaayo waaye saas iyo saasa dadka yacni hadday iska xoogaa rifo iyo daysh uu ku dhaco wax walbaa ka imaada marka waxaa laga yaabaa shanta salaadood shan nin inay istaagaan mid walbaa mahdi oo isu sheegan ilaa waqcadii ugu darnaydu xaramka ka dhacdaad ogtihiin siddeetankii oo juhaymaan ninkii la dhihi jiray uu sheegtay mahdi inuu yahay hub ay ka soo buuxiyeen xaramka kuna dagaalameen dad badan ay ku dhammaadeen ay ku dhinteen marka dad iska waalwaalo قال xadaثna cmr بن cثmaan qala xadaثna marwan بن mucaawiya can ismaaciil yعni bn abi khaalid can abihi can jaabir bni samura qaala samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه ali wslam yaquul laa yazaalu hada اdiinu diinkan ka zuuli maayo qaa'iman inuu taagan yahay xataa yakuuna calaykum ilaa dushiinnu ay ka ahaadaan oo idin maamulaan iثna caشhara khaliifa labiyo toban madax kulluhum dhammaantood tajtamicu calayhi اlأumma dhammaantood ummaddii baa ku kulmaayaan fasamictu kalaaman baan maqlay min annabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan ka maqlay lam afhamhu aanan fahmin qultu liabii aabbahay baan waxuu ku yidhi buu leeyahay jaabir maa yaquulu muxuu dhahayaa qaala waxa uu yidhi kulluhum min quraysh dhammaantood waa quraysh labayo tobankan marka abu daawuud awalu kitaabi almahdiyi inuu xadiidkan ku soo dhex daro waxay tusaysaa abu daawuud isagu inuu qabo mahdiga muntadarka ah ee la sugaayana inuu labiiyo tobankan ka mid yahay isagoo abu daawuud inuu sidaa qabaa laga fahmayo waana qowl aqwaasha culummada labada qowl qowl ka mida ibnu kaiiraana ku tegey qowlkan tafsiirka walaqad akhada allaahu miihaaqa banii israa'iila wabacadnaa minhum inay cashara naqiiban aayadda tafsiirkeeda mahdiga saasoo kale ku tegeen marka abu daawuudna saasaa ka muuqato bacdi ahlilcilmi ama kaiir min alculamaa sida ibnu taymiye iyo ibnu xajar iyana waxay ku tageen labayo tobankan inay ahaayeen afarta khulafaa uraashidiin abubakar cumar cusmaan iyo cali waa afar mucaawiye ku-xiji xasan ilaa isagu dowladnimo maba waa ka tanaasulay mucaawiye ku-xiji marka xuseen isagu waxba laguma kulmin oo dadka ma wada xukumin dhammaantood ka saar ayb kadib marka yaziid mucaawiye markuu dhintay marka waxaa yimid yaziid ku dar qaarna waa ka reebaan lix baan joognaa yaziid marka wixii ka dembeeyey khilaaf baa dhacay cabdullahi bni zuweyrato dhinac u go'ay la kala gogo'ay kadib marka waxaa taladii ay u wada dhammaatay oo gacantiisa soo gashay cabdulmelik ibnu marwaan waa toddoba ayb markii ibnu zubayr la dilay kadib umma dadku waxay ku ijmaaceen afar ilmihiisa ah ayaa xukunka ku kala dembeeyeen weliid iyo sulaymaan yaziid iyo hishaam kadib cumar bin cabdilcasiiz oo iyadana dhexda afartan dhexdooda soo galay oo isaguna marka lagu kulmay toddobadaa marka yacnii afar hore oo khulafaa uraashidiin toddoba marka loo geeyo waa koob iyo toban ayb waxaa u geynaysaa marka kan labiyo tobnaad alwaliid ibnu yaziid oo isagu markaa dadku ay ku wada kulmeenoo meel walba looga qudbeeyey oo isagu yacnii intaa wixii ka dembeeyeyna hal khaliifo oo meel walba ka taliya islaamku ma yeelanin cabaasiyiinta waxbaa kale si kale ah ahaa wakhtiyadooda marka khilaaf labayo tobankaas baa marka uun markaa sifadan marka kulluhum tajtamicu calayhi اlumma iyo waa ku dhagowda marka khulafo marka la leeyahayna qasab maaha inay isku mid yihiin afarta khulafaa uraashidiin iyaga khilaafadooda khilaafa calaa minhaaji nubuway ahayd kuwa kale laakiin khilaafo unbaa u xasisha bes calaa minhaaji nubuwa ma ahayn iyagu labiyo tobankaasa ibnu taymiya ibnu xajar iyo ay sheeg sheegaan laakiin abu daawuud gelinta uu meeshaan soo geliyey waxaad mooddaa inuu labiyo tobanka ka dhigaayo kan labiyo tobnaad weli inuusan imaanin waana mahdiga imaan doono nebiguna uu ka hadlay kaasaa marka labiyo toban ku noqonayo qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa wuhaybun qaala xadaanaa daawuud can caamir can jaabir bni samura qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul laa yazaalu hada diinu diinkan ka tegi maayo casiizan inuu adeg yahay oo uu sharaf leeyahay oo dadkiisu ay adag yihiin ila nay cashara khaliifa ilaa labiyo toban madax ficlan saasayna ahayd diinta labiyo tobankaas markii telinayay qaala fakabara annaasu dadkii way allahu akbarsadeen wadajuu wayna qayliyeen uma qaala kelimatan khafiyatan kelimad qarsoon buu yidhiyo qultu liabii aabbahiman waxaan ku yidhi yaa abati maa qaala muxuu yidhi qaala kulluhum min quraysh qaala xadaana bnu nufayl qaala xadaana zuhayr qaala xadaana ziyaad bnu khaytama qaala xadaana laswad bnu saciidin ilhamdaaniyu can jaabir bni samura bihada alxadiidi zaada falamaa rajaca ilaa mansilihi atathu qurayshun baa u timid faqaaluu uma yakuunu maada kadib maxaa imaanayo qaala uma yakuunu اlharju dabadeed isdil baa imaanaya qaala xadaanaa musadadu ana cumara bna cubaydin xadaahum xaa وxadaanaa mxamed bn اlcalaa wahuwa abu qurayb qaala xadaanaa abu bakrin yacni bna cayaash xaa xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya can sufyaan xaa xadaanaa axmed bnu ibraahiim qال xdثna cubaydاللh بن موسى qال أخبرna زائدة xاء xdثna أحمد بن إبراهيم qال xdثnي cubayd اللhi عan فطر المعنى واxد كلهم عن cاaصم عن زر زر بن xbyش عن cبداللhi هو بن مسعوuد عن النبي صلى الله عليه لي وسلم qاaل low lm yبق min الدuنيا addunyada haddaysan ka harin إlaa yوم maalin qaala zaa'idatu fii xadiidihi laqawala allaahu ilaahay wou dheerayn lahaa dalika alyowm maalinkaas uma itafaquu xataa yabcaa allaahu ilaahay intuu ka soo diro fiihi yoonkaa dhexdiisa rajulan nin minii aniga mida ow min ahli beytii ahlu beytkayga ah yuwaaqiu ismuhu ismii magaciisu wuxuu waafaqayaa magacayga wasmu abiihi magaca aabbihiina isma adii buu u waafaqaya shiicadu marka ay sugto muxamed bnulxasanabalayiha nebiguna wuxuu leey magaciisa magacaygu waafaqa magac aabbihiina magac aabbahay zaada fii xadiidi fitr yamla'u اlarda dhulkuu buuxinayaa qisطan cadaalad wacadlan iyo cadaalad kamaa muli'ad sidii looga buuxiyo dulman wajawran dulmi jawr wakhti dulmi jawr buuxsamay ayuu imaanayaa ahlu beytka nebiguuna ka mid yahay magaciisana moxamed baa la yidhaha magaca aabbihiisna cabdullaahi ayb وqاala fii xadiiثi sufyaan laa tadhabu ma tegayso ow laa tanqadii ma go-ayso addunyaa addunyada xataa yamlika alcaraba carab intuu kaga boqorka uga noqdo rajulu min ahli beyti nin ahlu beytkayga ka mida yuwaadi ismuhu ismii magaciisana magacayga u waafaqayo yani hal maalin buu adduunyada joogaa maa laga wadaa marka low lam yabqa min addunya ilaa yowm maalin buu joogaa maa laga wadaa maya toddoba sanoo adduunyada joogaa sida xadiidka gabal ay tilmaamayso tan marka waxaa laga wadaa mubaalaqa u nacan adduunyada haddii maalin ay ka hari lahayd xataa isagu waa imaalahayle laga wadaa nacan maalintaas baa toddoba sano marka looga dhigi lahaa xataa sina kuma baaqanaya umbaa laga wadaa macnuhu saas ayb qاaل أbو dاوd لفظ cمر وأbي بكر بمعنى سفyان وlم yqل أbو بكر الcرب qال xdثna cثمان بن أbي شhيبة qال xdثna الفضل بن دuكayn qال xdثna فطر عن القاسم بن أbي بزة عن أbي الطفyل عن علي عن النبي slى الله عليه لي وsلم qاaل low lm yبقى min الdهر زمنku hadduusan ka harin ilaa yوم maalin maهne لabcث الlaه عزa وجل رaجuلا ilaahay nin buu soo bixinaya min أhli beyti qoyskayga ka mida ymلأha cadلا kma muliأت jawrا qال xdثna أحمد بن إبراهيم qال xdثna cبدالله بن جعفر الرقي qال xdثna أبوالمليح الxسن بن cمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفyل عن سعيد بن المسyب عن أم سلمة qالت سمعت رsuuل اللhi صلى اه علي وسلم يقول المهدي min citrتيi مهdigu aniga qaraabadaydu yuu ahaaday min waldi faaطimة faaطimo ilmaheeduuna ka mid yahay marka min waldi faaطima marka maxaa baxaayo min cabaas ilmihii cabaas iyo ilmihii xamse iyo ka farcanmay midna ma noqonayo min waladi faaطima marka mahdigu waa calawi cali buu ku abtirsanaya macnuu saasaa loo jeeda qaala cabduلlahi bnu jacfar wasamictu abalmalix yuثnii calى caliy bni nufayl wayadkuru minhu salaaxan isagoo ka sheegayo qaala xadaثna sahl bnu tamaami bni baziic qال xdثna cmrان الqطاn can qtاadة can abi نdرة can abi سacيidi الkhdriyi qaal qaala rasuul الlahi slى الlaه عalيه alي وsلم almahdiyu minii mahdigi aniga ayuu iga mid yahay أjla اljabhati wejiga ama foolka mid sallaxyo dheer ka leh waay ajla macnayadu marka waxay tahay inxisaaru muqadami الra'si min الshacri madaxiisa hore foolkiisa tintu waa ka sigsan tahay tintiisu aaday uga sigsan tahay macno kalena waa lagu macneeyaa ajla aljabhati nin wejigiisu uu qaro leeyahay uu foolka ka ballaaran xoogaha labadaas macnaa lagu macneeyey aqna alanfi sankiisu ninuu dheer yahay arnabada marka sanka way soo dheer tahay sankiisu ayb yemla'u اlarda dhulkiiba wuxuu ka buuxinayaa qisطan wacadlan kamaa muli'at jawran wadulman yemliku sabca siniin toddoba sano xukumaya qaala xadaanaa muxamed bnu اlmusanaa ayb xadiidkan marka waa sanadkiisu waa xoog badan yahay qaala xadaanaa muxamed bnu اlmusanaa qaala xadaanaa mucaad bnu hishaami qaala xadaanii abi can qataadata can saalixin abi اlkhaliil can saaxibin lahu can umi slmةa زwji الnabiyi slى اllahu عalيه ali wslam can الnabiyi salى اllahu عalيه ali waslama qaal yakuunu اkhtilaafan ikhtilaaf baa ahaanaya dhacay ey yaqacu اkhtilaafun cinda mowti khaliifatin nin khaliifa ah dhimashadiisa agteeda fayakhruju rajulu nin baa soo baxaya min ahli اlmadiinati reer madiina ah haariban ilaa makata maka u soo cararaya fayaأtiihi naasun dad baa markaa u imaanaya min ahli makata ah fayukhrijuunahu way bixinayaan wahuwa kaarihu isagoo nacaya fayubaayicuunahu way la mubaayacoonayaan bayna alrukni waalmaqaam hajarulaswadki iyo maqaamu ibraahiimka dhexdooda ay kula mubaayacoonayaan waxaa muuqanaysa marka isaga ma raba madaxtinimada madiinuu ka soo cararay makuu yimid dadkii baa ku dhegdhegayaan ayb ma raba markaasay la mubaayacoonayaan fayaatii ayb markaa wuxuu yidhi wayubcaثu ilayhi bacثun min ashaam ciidan ayaa waxaa looga soo dirayaa dhanka shaam fayuqsafu bihim bilbaydaa baydaa markay joogaan dhulkaa lala goynaya bayna makata walmadiina makiy madiine dhexdeeda faidaa ra'a annaasu dadkii markay arkaan daalika kaagaasi ataahu abdaalu shaam ayaa u imaanaya dadkii shaam suhaaddeeda iyo cubbaaddeeda ahaa abdaal kelmaddan isticmaalkeedu musalax suufiyaduna si u isticmaasho waaye kutubta taraajimtana si loogu sheego taraajimta waxaa ku arkaysaa in la dhahayo fulaanun kaana min alabdaal musalax marka suufiyadu ay leeyihiinna waa yahay laakiin macnaha loo jeedo un alabdaal waxay tahay dadka khayrka badan ee daacada badan ee cibaadada badan ee iyagu markaasi waxaa weeyaan ummadda markay dad ka tagaanba baqiyada u soo harayso oo dadkaasi marka bedeli karo nin nin iyo dhowr baa laga heli karaa oo dadkaas horoo fiicnaa beddel u noqon kara dadkan kuwii halkaasoo kalea marka min alabdaal dadkaas saalixiintaoo khayr kale unbaa hadda laga wada laakiin waxaa jira musalax marka suufiyadu isticmaalaan ama mutasawifadu oo waxaan dadka owliyadii baa tiro gaara loo yeelaa sidii baarlamaan camalaad moodaan khayaali ah ay dhisayaan waxay leeyihin marka owliyadu waa intaas aqdaabtu waa intaas qawf baa ka koreeyo korka xukumo ayb waxyaabahaas abdaal sibay u kale sii hormariyaano marka waxay leeyihiin majlis guud tiro kaloo yaroo ka korayso dhowr tiroo ka sii korayso iyo mid ugu sarreeyeen shir bay waxay ku yeeshaan ay leeyihiin marka kacbada ayb sannadkii ilaahay haddii uu rabo dadka inuu roob iyo waxaas siiyo xaajaadka dadka ninkaasaa ilaahay u rafcinaayo roob markuu alla rabo inuu soo daayo isagoo feerinaan ilaahay ma la tashana muxuu feerinaayoerinay marka waxyaabahaasoo kale waa iska quluwi fara badan iyo lagu sii sameeyey alabdaal dad u waxaa weeyaan marka khayr badan tiradoodan annaka ma naqaano ilaahay baa yaqaano wax dad ay koobi karaanna maaha adduunka geeskiisa laga yaabaa ninaanan aqooninoo iska ahlullaahi ah inuu jiri karo ama weli ma gara karna taasoo kale haddii laakiin shan iyo toban iyo laga dhiga mid haddou dhinta mid kalea lagu soo bedela wixii marka baarlamaan khayaali ah ayay u ekaanayaan marka wuxuu yidhi abdaalu shaam ayaa u imaanaya wacasaa'ibu ahli اlciraaq iyo ciraaq odayaalkeedii fayubaayicuunahu iyaguna way la mubaayacoonayaan uma yansha'u rajulu nin ayaa markaa ahaanaya min quraysh akhwaaluhu kalbun ayb abtiyaalkiis ay qoladaas yihiin fayabcaثu ilayhim bacan ciidanuu ku soo dirayaa marka fayadharuuna calayhim ninkan lala mubaayacooday iyo dadkii ayaa adkaanayo calayhim calaa kalbin bay ka adkaanayaan wadalika bacu kalbin waalkhaybatu hoog yacni hungoobistu liman ayay maalinkaa u sugnaatay lam yashhad haniimata kalbin qoladaa waxaa laga haniimaysanaya ninka aan goobjoogga ka ahayn ayaa wax waayey macnaa xoolo badan baa laga haniimaysanaya fayaqsimu lmaala maalkii buu qaybinayaa wayacmalu fi nnaasi dadkuu ku xukumayaa uu ugula camal falayaa bisunnati nebiyihim sala allahu calayh ali wasalam nebigoodii sunnadiisii wayulqi alislaamu bijiraanihi islaamkiina wuxuu soo ridanayaa bijiraanihi qoortiisii yacnii islaamka qoortiisii buu soo taaganaya waa kor noqona baa laga wadaa ila alardi dhulka xaggiisa fayalbafu sabca siniina buu nagaanayaa uma yutawafaa waa la oofsanayaa wayusallii calayhi اlmuslimuun muslimiintaana ku tukanaya isaga marka wakhtiga nabiciisa soo degaya waa joogaa oo isagoo muslimiinta tukinaayo ayaa nabiciisa uu soo degayaa markaasuu wuxuu leeyahay adiga nabi ciise gadaal uga soo baxaya markaasuu leeyahay maya nabi ciise wuxuu leeyahay adaa gelayo marka nebiyullaahi ciisa wuu ku daba tukanayaa mahdiguu ku gadaal tukanaya ummaddan marka sharafteeday tusaysaa ibnu kaiirna meelaha uu u cuskado waayo mahdigu ciraaq kama soo baxayee shaam iyo madiine iyo dhulkaasuu ka imaanan kan marka raafidooda been inuu yahay taasaa tusaysaxadiidkan isnaadkiisu dacfi baa ku jira liibhaami saaxibi abilkhaliil قال أبو داود قال بعضهم عن هشام تسع سنين وقال بعضهم سبع سنين تضبض بضن قال حدثنا هارون بن عبد الله وهو الحمال قال حدثنا عبد الصمد عن همام عن قتادة بهذا الحديث وقال تسع سنين وقال غير معاذ عن هشام تسع سنين قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو العوام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وxadiiث mعaadi أtm qال xadثna cثmaan بن أbي شhيبة qال xadثna جريir عن cabdالعزيiز بن رفyع عن cubaydاللahi بن الqبطية عن أmi سلمة عن النبي صلى الله عليه لي وسلم بqiصaة jيش الkhsف qultu waxaan idhi bay tihi ya rasuul الlah kayfa bman kaana kaarihan kayfa sideebuu xaalku noqonayaa biman ruux kaana ahaaday huwa isaguba kaarihan mid nacayo dadkaas hadda dhulka lala gooyey soo socday dad dhibsanayo nacayay baa ku jiro lasoo qasbay ka waran qaala waxa uu yidhi yuqsafu bihim waa lala goynayaa walaakin yubcaثu yowma alqiyaamati calaa niyatihi qof walba qiyaamaha niyadiisa ama lagu soo baxdaa ilaahay dhulkii waa la jarayaa laakiin nin walbaa niyadiisa waa dhulku soo baxdayubcaثu calaa niyatihidaas marka ma looga qiyaas qaadan karaa cuquubaadku dadku ay sameeyaan ma looga qiyaas qaadan karaa zayn ibnu اlmunayir sharaxa bukhaariga wuxuu leeyahay ma laysaga qiyaas qaadan karo taas macnaha waxaa la diidaya adiga intaad wax disho inaad tidhaahdid nin dembile iyo ninaan dembi lahayn bani waa isku daraya waa wada dilayaa uma yubcaثuuna calaa niyaatihim iyadoo dembiilihii la kala sooci karo si kale loola dagaali karo ama la kala sooci karo haddaad wax dhan jamlo isku wada siiso kanna ilaaha oo adiga a iskaga qiyaas qaado adigii marka farac baa tahay markan ficilkaagii baa faraca qiyaas asalkiina waxaad ka dhigata ficilkii alle qiyaas ma gelaa marka qiyaaska sax miya mmahaysa wuxuu yidhaahdaa laa yuqaasu yacnii waxa ay dadku samaynayaan bilhajmati samaawiya hajmada kor ka imaanaysa ilaahay la imaanayo keensanayo ma looga qiyaas qaadan kara adi ficilkaaga adiga waxaa lagugu addoonsada inaadan cidna dhibin hadday wax kaa gaaraanna sidii sharciga ah marta marka oo diyo bixiso laakiin dhib male aakhira niyadiisa lagu soo bixinayaa ma saxsanaqisadan laakiin qiso kalaa jirtay oo nin kacbada dumi doono iyo jeish kacbada xaggeeda soo aadi doono iyo taasaa sax ay ku tahay ayb xadiidkan dambe isaga isnaadkiisuna waa saxiixa isagu قال أبو داود xdثت عن هاrون بن المغيرة قال xdثna cمر بن أbي qaيس عن شucayب بن khالد عن أbي إسحاaq qال qاala عaلي وnaظر إلى bنhi الxaسن ayuu nebigu fiiriyey wiilkiisii xaسan ahaa faqاala إna bنii hada سيد cali baa wiilkiisii xaسan fiiriyey markaasuu yidhi ina bنii hada سيidun wiilkaygan waa سيد كama samaahu النabiyu slى الlaه عaليه لي وsلم sida nebigaba ugu magacaabay وسيkرج min sulbihi dhabarkiisa waxaa ka soo bixi doona rajulu nin yusamaa bsmi nebiyikum nebigiinna magaciisa lagu magacaabo kale yushbihuhu isaga shabahaya fi اlkhuluqi dabciga walaa yushbihuhu fi اlkhalqi abuurista aan ka shabahaynin uma dakara qisatan buu sheegay yamla'u اlarضa cadlan dhulkii buu cadaalad ka buuxinayaa marka ayb xadiidkan iyo riwaayaad kaloo fara badan iyana waxay tusayaan min waladi اlxasan inuu ka soo baxayo وqال hاrون xdثna cمر بن أbي qaيس عن مطرف بن طريف عن أbي الxسن عن هiلاaل بن cمر qاaل سمعت عليا يقول qال النبي صلى الله عليه لي وسلم يkرج رaجل ayaa soo baxaya min وراء النهر webiga gadaalkiisu ka soo baxaya يuqاaل lah الxاariث بن xarاaث calىa muqadimatihi rajulun baa ka horeeya nin yuqaalu lahu mansuur yuwaqi'u aw yumakkinu wuxuu makaninayaa oo u gogol xaarayaa liaali moxamed kamaa makkanat qurayshun lirasuuli illahi sal l slam sida qurayshi ay nebiga u makanisay qurayshta marka nebiga makanisay waa kuwa abuu aalib iyo nebigu dacwada u makaniyey saas wajabat calىa kulli mu'minin mu'min walbaa dushiisa waxaa ku waajibaysa nusratuhu u gargaaridiisa ninkaa ow qaala ijaabatuhu ama ajiibidiisa xadiidkan isnaadkiisa isagana ibhaamu shaykh abi daawuud baa ku jiro aakhiru kitaabi اlmahdiyi wbiاllahi towfiiq sal اl sl l alي